waa berigii saaka ayay kooxda shabaab weerarkadiisa ku soo qaadeen fariisimo ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goofgaduud oo soddon kilomitir dhanka galbeed ka xiga magaalada baydhabo iyo deegaanka daynunai oo siddeed iyo toban kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada baydhabo lama oga ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga dhinacyada dagaalama soo gaaray hase yeeshee saraakiil ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay laba askari dhaawacyo fudud inuu kasoo gaaray dagaalka goofgaduud iyo daynunai ka kala dhacay dhanka al-shabaab wax wara kama hayno oo ku aadan khasaaraha kasoo gaaray dagaalada ka dhacay goofgaduud iyo daynunai cisbitaalka magaalada baydhabo oo aan tagay lama keenin wax askar oo kusoo dhaawacantay dagaalka maanta ka dhacay deegaanada goofgaduud iyo daynunai goobjoogayaal ku sugnaa goobaha ay dagaaladu ka dhaceen ayaa v o a xaqiijiyey in muddo kooban kooxda shabaab ay ku sugnaayeen fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaanada goofgaduud iyo daynunai kadib shabaabka ayaa isaga baxay goobahaasi muddada shabaab ay ku sugnaayeen xerooyinka waxay gubeen xarunta caafimaadka goofgaduud iyo teendhooyin ciidamada fariisimada daynuna iyo goofgaduud ay ku lahaayeen xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa haatan degan waxaana dib ugu soo laabtay goobahaasi ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa dowladda soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo